asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibyaal habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan iyo si walbo aad noo maqashaanba waxa aad kusoo dhawaataan barnaamijka hawreyga wararka afar labaatanka saacadaadaha dalsan ee magaalada muqdisho
boqol sagaashan iyo toddoba dal ayaa ka jirta caalamkao dhan goormaad kala baratay laba sano ka hor markaannu xidhiidhka la wada lahayn baan kala bartay oo hadda wax xiriira miyaanu nagala dhexayn eritrea iyo gadar oo keliyaynu hadda xidhiidh la leennahay
ismaqal wanaagsan saaxiibyaal habeen wanaagsan waa habeennimo sabti ah taariikhdan waxay ku beegan tahay lixda bisha sideedaad ee agosto sanadka laba kun labaiyo labaatan qodobada iyo macluumaadka caawa barnaamijka wareega wararka dalsan ee magaalada muqdisho aan kusoo qaadan doono idinkana aad ku dhegeysan doontaan hadduu ay bahar haali ka noqdaan waxaa qayb ka noqon doona golaha wasiirada magacaaban ee xukuumadda ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa maalinta birito ah la horgeyn doonaa xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya si codka kalsoonida ah loogu qaado haddaba maxaa laga filan karaa biri xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ma ansixin doonaan golaha wasiirada magacaaban ee xukuumadda wasaare xamse cabdi barre caqabadaha hortaagan iyo sababta loo xushay wadaadka markaas laga dhigay ee iminka ah wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya mukhtaar roobo cali abu mansuur falanqeen ayaan ku sameyn doonaa saaxiibaal oo caawa barnaamijka wareegan kugu soo gabi doonaa arrintaas waxaa maalinta birita ah laga filayo mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka ee federaalk ee soomaaliya ee la horgeyn doonaa golaha wasiirada magacaaban xukuumadda wasaare xamse cabdi barre qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa mar kale waxa ay maanta ay ku celisay taageerada joogtada ah ay u heyso madax banaanida dowladda shiinaha madax banaanida siyaasadeed markaasi iyo midda dhuleedba kadib markii dalkaas taiwan oo markaa dalweynaha shiinaha ka tirsan oo booqasho rasmi ay ku tagtay afayeenka aqalcad ee dalkaasi mareykanka nancy belonsi haddaba jawaabta ay ka bixisay dalka shiinaha warqadii dowladda federaalk ee somaaliya intaas ku taageertay ad maqli doontaan ee xiisadaha u dhexeeya shiinaha iyo mareykanka oo cirku iska sii shareeraya haddaba soomaaliya arrintaas maxay ay warqadaas usoo saartay siyaabooyin kala duwan ayaa looga hadlayaa waxa markaasi ka quseeya labada dhinac ee ishaya waxaa kaloo maqli doontaa barnaamijkeena caawa qayb ka noqon doona madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta waxa uu kormeer shaqo ku tegey taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed wuxuuna halkaas kula kulmay saraakiisha qaybahooda kala duwan ee ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya waxyaabaha markaas uu kala hadlay ayaan soo gubi doonaa oo barnaamijkeena caawa qayb ka noqon doona sidoo kale waxaan idiin soo gubi doonaa oo barnaamijkeena caawa ku dhegeysan doontaan shacabka ku nool magaalada boosaaso ee maamulka puntland ayaa soo dhoweeyey magacaabista golaha wasiirada xukuumadda cusub ee wasaare xamse cabdi barre waxayna xildhibaanada ugu baaqeen inay ansixiyaan waad maqli doontaan sidoo kale waxaa soo gudbi doonaa oo barnaamijkeena qayb ka noqon doona mudanayaal ka tirsan golaha wasiirada ah waa golaha wakiilada ee maamulka somalilan oo ka mid ah xisbiyada mucaaradka ee somalilan oo iskugu yimid shir jaraa'id ayaa xukuumadda ugu digay inay carqaladeyso mudaharaadka mucaaradka ay qabanayaan isagoo kalena digni adag u diray ciidamada booliiska oo markaasi sheegay in loo adeegsanayo dadka mudaharaadaya sida hadalku u dhigeen
horta taliyaa waxaan leeyahay ciidamada booliiska horta waxaan u dirayaa amarka uu taliyaheydu leeyahay rasaasta dadka la dhaca kii gaadhiga la qallibay ciidankiisii isagoon cid kaleba aan dilin ayaa maanta horta heel kaa maraya oo waa kaa sharcigii dowladnimadu ee aad u shaqaynaysay adiga ku ilaalin waayey
caawa ayaad maqli doontaan ereyga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya u qaabilsan abaaraha cabdiraxmaan cabdishakuurna wuxa uu kormeer ku tegey kaamabka barakacayaasha ee magaalada cadaado waan idiin soo gabi doonaa xaaladda abaaraha halka ay marayso iyo ergeyga uu ka deeriyey kadib muuqaallo iyo sabro laga soo qaaday dadka markaasi abaaruhu ay saameeyeen oo lagu baahiyey baraha bulshada qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona caawa aad maqli doontaan beesha uu kasoo jeedo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis laftagadheen ayaa sheegay inay surugsan tahay qaabka loo dhisay golaha wasiirada ee ra-iisul wasaare xamse cabdi barre kulan ay iskugu yimaadeen ayay si faahfaahsan ay uga hadleen dhaliilo culusna u jeedeen ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre qodobadaasi wixii soo kordha caawa ayaad barnaamijka wareega ku dhegeysan doontaan cabdinaasir maxamed maxamuud ayana barnaamijka soo saaray halkan idinkala soo codsiin doonaa cabdiwahaab cabduqaadir xasan ayaa farsameynaya kusoo dhawaada mar kale
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloobo intii aad dagaaladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalag inoo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidan uun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac ka soo qaadan doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innagaa isduullaynay ajnabi uma dacwoonayne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo diid
waa hagaag saaxiibyaal habeen wanaagsan ayaan hawdin kale yahay barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacada ee hadalsan ee magaalada muqdisho aad degeysanaysaan qeybaha ugu horreeya barnaamijkeena caawa ayaan gudagelaynaa saaxiibyaal waxaan ku bilaabaynaa golaha wasiirada magacaaban ee xukuumadda ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa maalinta berito ah loo horgeyn doonaa xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee soomaaliya si codka kalsoonida loogu qaado waxaana markaasi tan iyo markii la magacaabay golaha wasiirada ay bilaabeen in ay kulmo gaagaar la qaataan Eh, wasiir walbaba markaasi xildhibaanka ku matala baarlamaanka federaalk ee soomaaliya si codka kalsooni uu helo maadaama guux aada u xoogan uu soo baxay markii la magacaabay golaha wasiirada taasoo ah in xildhibaanadu ay markaasi ay diidi doonaan ama inaysan markaa meelmarin doonin golaha wasiirada ee uu soo dhisay ra-iisul wasaare xamse cabdi barre waxaana markaa qayb ka ah shakhsiyaad si weyn loogu garan ogyahay siyaasadda soomaaliya oo xilal kala duwan hore ugu soo qabtay dalka imankana golaha wasiirada dib ugu soo laabtay sidoo kale waxaa ka mid ah markii ugu horreysay mukhtaar robo cali abu mansuur oo markaasi horay xilal kala duwan ugu soo qabtay al-shabaab hase yeeshee dowladda federaalk ee soomaaliya isku soo dhiibay oo ugu dambeyntii markaa loo magacaabay wasiirka diinta iyo waqaafta ee xukuumadda dalka laba maalinta birito ah waxyaabo badan ayaa markaasi soo lagu hayaa in markaa golaha shacabka baarlamaanka markuu furmo xildhibaanada waxaa markaa tegi doonaa sida ilaha wargalka ay xaqiijinayaan ra-iisul wasaaraha dalka xamse cabdi barre oo golihiisa markaasi wasiirada sidoo kale waxa uu ka codsi doonaa in markaa codka kalsoonida ay siiyaan si loo sii ambaqaado xukuumadda ugu magacdaray dan qaran oo howlo muhiima ay horyaalaan uga helaso arrimaha amniga abaaraha iyo arrimaha ku saabsan dhaqaalaha dalka oo markaasi in fara badan lagu leeyahay dowladda federaalk ee soomaaliya isbedelo dhanka wasiiradana uu ku sameeyey haddaba siyaabooyin kala duwan ayaa loogu hadlayaa beri waxaa dhici karaa oo ay dhinacyadu markaasi laga filan karo xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya xubno ku dhow xubnaha baarlamaanka federaalka oo london waxay sheegeen in dhinacyadu ay iskugu jiraan qaarna markaa doonaya in codka kalsoonida loo qaado oo la siiyo halka kuwo kalena ay doonaya inay ku rimaadaan waa sida macluumaadyada kala duwan ay xaqiijinayaan ama qaarkoodna aan la hadalnay oo ay xaqiijeen waxay dhici karaa inkastoo aan la sii saadaalin karin haddaba falanqeyn ayaan ku sameyn doonaa maxay tahay caqabadaha hortaagan iyo sababta markaa eh, loo xushay mukhtaar roob cali abu mansuur baarlamaanka subiri ma laga yaabaa in ay codka kalsoonida ay sii waayaan walaa wasiirada xukuumadda federaalk ee soomaaliya ee uu soo dhisay ra-iisul wasaare xamse cabdi barre falanqeeraadaas ku saabsan erahayga yuusuf cabdishiir ayaa kala yeeshay xasan bariise oo markaasi ka mid ahaa musharaxiintii u taagnaa qabashada xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo sidoo kalete mid ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed isagoo hordhigay markaa su-aal la xiriira waxaa maalinta beritaa laga filan karo baarlamaanka federaalk ee soomaaliya iyo arrinta ku saabsan mukhtaar roobow sababta madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo u xushay
say doonaanay bay yeeli doonaane Eh, ama ha ku yeelaano laaluush la siiyey ama ha ku yeelaano siyaasad lagula heshiiyey ama ha ku yeelaano qabiil lagula saaxiibay waxay doontaba ha ahaatee waxaan isleeyahay anagu eh, way yeeli doonaa taraankii oo madaxweyne xasan sheikh waxa waaye waa la wada saaran yahay haba loo kala badnaado haba loo kala badnaadee taraankii waa la wada saaran yahay walaac miyaa laga qabaa in baarlamaanku uu ansixin waayo xukuumadda Ee, mushkiladdu maahan aniga xaggayga ee, mukhtaar roogow oo wasiir loo magacaabay maaha maxaa yeelay rag badan oo oo shabaab ka tirsanaa oo yacni ama ka soo goosteen dhinaca dowladda yimidoo xilal oo la siiyey oo saameyntooda leh horaan usoo aragnay weliba waxa ugu sii dhibka badan waxaa waaye magacii oo diinta ahay oo oo kharribnaay oo la isticmaalayay in haddana wasaaraddii diinta loo sii magacaabay macnaha waxay u eg tahay in la dhahayo wixii hore u samaynayna saxay ahaayeen ayay u ekaanaysaa ay dad badan ula sawirmaysaa hase ahaatee anigu waxaan u hahay mukhtaar roogow inuu maskaxiyan ka fiyow yahay shabaabka kale ka fiican yahay ka macquulsan yahay hase yeeshee een, eh, xulashada madaxweynaha ee uu eh, xamse soo xushay eh, waxaanu haystaa inay wax wanaagsan ahayd waayo anigu xamsena maba aqaanaba oo maalinka asaga uu magacaabayaba xataa iigu horreysa maqalkiisa magaciisa iyo muuqaalkiisaba nimaan aqaana maaha laakiin waa nin soomaaliyeed waa nin dhallinyaraah Eh, teeda kaleeto qof marka la magacaabayo eh, waxaa la magacaabayo eh, qofka hogaamiyaha noqonaya hogaamiyuhu nin ma aha hogaanka uu hayaa waa dad badan marka waxaa la fiiriyaa marka eh, rarkiisa inta uu sito waxa uu la socdo ayaa la eegaa marka nin kastana marka eh, haybadiisu isugu egyahay marka la- la- laga soo tago wuxuu ku qalabaysan yahay dadka uu la socdo dadka uu keensado marka aniga waxaan u haystaa eh, xulashada eh, xamsana eh, way fiicnayd Eh, golahan wasiirada ee hadda lasoo magacaabayna qaylo badanaa ka daba yeerayso laakiin mar ay qayle la-aan jirtay ma jirin dalku mar walba oo wax lasoo sameeyo qaylo way jiraysay qayladu ha kala badnaato ha kala yaraato waxyaabo kala duwan ha ku saabsanaato qaylo mar walba way jiraysay laakiin hadda waxaad moodaa qaylada yeeraysaa een, inaysan ku ekayn siyaasiyiin keliya xataa shacab baa qaylinaya oo wax tabasho ay ku jirtaa marka anigu waxaan isleeyahay eh, waxay ahaataba masalan hadda ninka aan eh, dadka aadka loogu hadalhaynta badan yahay waxba lama qarqariya waa ninka la yidhaha mukhtaar roogow mukhtaar roogow waa nin la yaqaano nin soo shaqeeya nin shabaab ka tirsanaa nin shabaab kala soo diriray haddana eh, ka yiri mabda-ooda waaba ka tanaasulay aniga ma rabo ayaa ka mid a hadda waxa aadka looga qaylinayo Een, xasan sheekhna waa kii lahaa dowlad heshiisa iyo soomaali heshiisa iyo beesha caalamkana la heshiisa waxaan u malaynayaa marka inuu ka eegay dhinacaas heshiiska inuu ka eegay hase yareetee hase yeeshee ay dad badani u arkaan inay la yar fogaatay waayo eh, dembiyada ilaahay dembiga laga gala waa cafiyaa laakiin dembiga qof aad ka gasho isagaa lagaa rabaa inaad- inaad cafis weydiisato marka eh, mukhtaar roogo waa laga daba qaylinayaa Eh, waxaana way ahayd in loo tala badsado marka hawshaasoo kale la qabanayo waxoogaa eh, la sameeyana eh, xilli transitiona nin xirnaa inta lasoo bixiyo in ma- wasiira taa la yidhaahdo laftirkeeda dad badan shock bay ku noqotay Eh, way ka- way ka yaabisay dad badan hase ahaatee eh, markuu ka eegayo dhinaca heshiisiinta markuu ka eegayo way fiicneed way fiicneed laakiin in loo dadbadsado marka hore way fiicneed in marka hore wax u dhexeeyaan eh, xilliga la magacaabayo iyo xilliga xabsiga uu ka soo baxayo Eh, haddana waxaan isleeyahay weli way fiican tahay in loo si yar dulqaatoo la fiiriyo bal lixda bilood oo ugu horeeya waxay qabtaan eh, dowlad ahaan in xoogaha samir yar lagu daro oo la fiiriyo bal wax ma qaban karayaan nimankana waxbaan qabanaynaa bay leeyihiin marka lixda biloodoo hore waa soo bixi kara leed because annaga hadda wasiirada inta badan dadaan naqaanaba ma aha waa wajiyo cusub ay u badan yihiin inkastoo qaar qaar la yaqaano dhifa haddana in la fi- in fursadda la siiyo oo la yidhaahdo balan aragno waxa ay qaban karayaan lixdii biloodoo hore ma sugnaa in la yidhaahdo way igula fiican tahay iyadoo loo danaynayo ummadda aayaheeda xasan su-aashaas kale hadan kugu celiyo een, maxaad is leedahay rasul uu ku xushay golaha noocan wallaahi horta een, aniga ma dhahayay golaha ama xukuumaddan een, ra-iisul wasaaraha inkastoo hadda madax ka yahay haddana ma ka maqlo madaxweynaha xasan sheekh ka maqlo because la tashiga iyo qeyb weyn uu ku leeyahay soo xulitaanka oo maaragtay xukuumadda cusub marka ee, waxaa ka muuqataan isleeyahay horta yani go-aan geesinimo leh markaan arkay yani magacaabistan waxaa ka muuqato go-aan geesinimo leh waa koo madaxweynaha iyo prime ministerka iyo madaxweynadiisa oo la tashanaayo inay keenaan markii ugu horreysay xubno oo baarlamaankana ku jiro qaarkoodna dibadda ka joogaan yacni in maaragtay alisti oo laysku soo dhaweeyey maaragtay nambarka oo xukuumadda dibadda ka yimiday iyo nambarka laga qaatay baarlamaanka dhexdiisa marka halkaas waxaa ka muuqata geesinimo oo yacni ah maaragtay inaan cabsi badan ama hadhowdi baarlamaankii bas haddii toddobaatan iyo iyo lix xubnood oo oo maaragtay oo golaha wasiirada ay kulli noqdaan xildhibaano noqdaan qofkaas waxaa moodaa maaragtay inuu cabsi badan oo ka qaban lahay baarlamaanka laga yaabay inuu madaxweynaha inuu isku halaynayo laba boqol iyo tobankii cod ee yani maaragtay ee dooratay inuu weli isku halaynayo inkastoo aniga aan ogahay inaan siyaasadda lagu salay karin nambarkii ay shalay ku doortay marna laguma salay karo laba boqol iyo tobankaas cod meesha waa ka baxayaan markii hadda xukuumadda dhiso because waxaa- waxaa bilaabanayso in la kala qaybsamo ra'yiga lagu kala duwanaado dadkii shalay adiga codka ku siiyey ay kaa soo horjeestaan kala qaybsanaan laakiin in go-aan geesinimo leh oo loo bareeray cabsi aanay ka muuqan koo waa arkaa sida ay xukuumaddii dibadda iyo gudaha looga qaatay labo inaan yani maaragtay taxgiilin badan aan laga siinin maxaan ku idhaahdaa eh, madaxweyneyaasha oo dowlad goboleedyada inaan taxgiilin badan laga siinin oo oo aan la dhihin maaragtay madaxweyneyaasha sidii baarlamaanka xulashadii baarlamaanka ee awooday ku lahaayeen oo ama looga baqaayay hadda inaan xukuumadda baqda- baqdinta noocaasa inaysan ka jirinna oo ayagoo dhan la iska inkirayana iyaduna waa ka muuqatay inkastoo meelaha qaarkood oo la susuleeyey laakiin nimankaasu niman sunna sunnays bata maane niman yaqiino waaye in ayaga sheerkooda ama qaybta ay ku leeyihiin yacni maaragtay eh, golaha wasiirada in ayaga lagala tashado taasuna waxaad moodaa in eh, prime ministerka iyo madaxweynihiisa uu la tashadaba inay taas maaragtay ay dhigaha ka furaysteen Eh, waxaa is leeyahay marka tareenkii tareenkii oo madaxweyne xasan sheekh waxa waaye waa la wada saaran yahay haba loo kala badnaado haba loo kala badnaadee tareenkii waa la wada saaran yahay laakiin waxaa muuqata hadda marka xukuumadda la dhisay in tareenka maaragtay loo kala yani maaragtay badan yahay Eh, marka haddii xukuumaddan oo hadda la dhisay ay shaqay weyso waxaan isleeyahay raggii ugu qatarsanaa ugu tafsanaa oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarihiisa ay ku fikirayeen inay xaaladan ka gudbi karaan ay soo bandhigeen haddii ay shaqay waayaan kaliirli madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu labaduba way guuldareysteen maahan xukuumaddan maaha xukuumaddan eed aniga gooni masaar lahayn because ayagaa selectionka ugu fiican soo samaysteen dadkii ayna bareen waa dadkii maarata aan la helay ama ayagaba ay bidaayeen inay xaaladan waddanka ay mooti karaan haddii kuwan guuldaraystaan waxaa isleeyahay maarata madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuna ayaguna way guudaraysteen Ba- xasan barse walaac miyaa laga qabaa in baarlamaanku uu ansixin waayo xukuumaddan
Een, anigu baarlamaanada soomaaliyeed hal wax aan ka bartay baa jira waxa aan ka bartay waxaa weeye inaan lagu tashan karin in say doonaan ay yeelayaan nimcaha lama sii saagaalin karayo Ee, baarlamaankani hadda siduu ku yimid waa ognaha kulliyan oo wax daah nagama saarna Ee, si fiican kuma imaan Ee, asoon si fiican ku imaanona si fiican wax yeeli jira baarlamaan soomaaliyeed anigu waxaan xusuustaa baarlamaanada ku noogu liitay na soo maray waxaa kamid ahaa baarlamaanka cabdiqaasi sinaad xasan ka ahaa oo boqolkiiba labaatan iyo shan ama soddon ayba ka aheedba waxay aqooni karaan oo intooda badan dariiqada laga keeno baarlamaankaasi haddana cabdiqaasim intuu lasoo kulmay madaxweynihii kale allah u naxariistay asar khadaafi oo lacag ilaa iyo toddoba milyan iyo waxsaasii lagu soo bixiyey in la ansixiyo xuduudihii eh, gumaystaha ka tegay waayo afrika waxay mar walba isku dirartaa waa xuduudahaas ayaa la isku dagaalaa in laga ansixiyo baarlamaanka ayuu cabdiqaasim u yimid oo oo kula soo heshiiyey ninka jeneraal khadaafi baarlamaankan markii la damca in laga ansixiyo eh, uu u ololeeyey uu la hadlo waa diideen kulligood aa diiday weliba markaas haddana masala lacag lagu bixiyey markaas haddana mar labaad cod bixinta la sameeyey haddana diideen bal hadda u fiirso waa baarlamaanka u liitay marka annaga dadkeena shaksi shaksi waa u yihiin musuq maasuq ama corrupt waxaa la yidhahda nadiif ma aha shaksi shaksi marka loo fiiriyo laakiin markay isu yimaadaan waxaad moodaa walax kaloo ka weyn oo ilaahay saaray ayaa yimaada ayaduna markaasa waxaa ka yimaadaan xataa waxaan laga filinayn marka anaga waxaan isleeyahay say doonaanay bay yeeli doonaane ama ha ku yeelaano laaluush la siiyey ama ha ku yeelaano siyaasad lagula heshiiyey ama ha ku yeelaano qabiil lagula saaxiibay waxay doontaba ha ahaatee waxaan isleeyahay anagu way yeeli doonaan way ansixin doonaan waayo haddii la ansixin waayo waxaa dhici kara yaqaanaan haddii la ansixin waayo al waxaa la gelayaa khalaaqal kale oo siyaasadeed oo ugu yaraan dhowr bilood oo kale dib noo dhiga hadeertaan waxaan kusoo jirnay sanad iyo bar ka badan oo dowladdii hore xilligeeda markuu dhamaaday ya aan khal waa ogeed khalaaqalka aan khalqalka siyaasiga ah dalka ka dhacay hadda tanna haddii la ansixin waayo wixii oo kalaa laga baqi karaa oo la isdhihi karaa armay haddana wixii khalqal kale cusub amuu yimaadaa oo walba ay fiican tahay inta la iska ansixiyo dhexdeeda lagu sii diriro oo hadhow ciddii aan la doonayn la bedelo ama ciddii qaylo badan ka taagan tahay la bedelo markii hore waxaad soo ballan hadal qaaday dad uu ka mid yahay mukhtaar robow oo wasiirka diinta u qaaftan laga dhigay waqti dheer saxaafadda ka shaqaynaysay weli ma la kulantay xilligii uu kooxahaasi ka tirsanaa dowladda kasoo horjeeda waqtigii aad warbaahinta ahayd maxaase noogu sheegi kartaa shaksiyaddiisa
mukhtaar robow inta la kulmaan la sheekaystaan la hadli jiray mar walbana la hadli jiray ilaa ay hadda intay aanay dowladdii farmaajo soo xirin xiriir baan lahayn ani saxaafi aan dadkao dhan aan la hadlaa ama aan london joogo ama aan xamar joogo ama aan nairobi joogo ama meel kastoo aan joogaba xiriir baan lahayn anigu dadka siyaasadda oo dhanba ka shaqeeya isagana dadkaasuu ka mid yahay mukhtaar robow aniga waxaan bartay markii xilligii maxaakiimta ay imaan jireen xamar ay qabsan jireen mooy haddii aad xusuusato xilligaasaan bartay horta ninku wuxuu ka mid ahaa xataa wafdi maxkamadaha iyo waxaas ay ka tirsanaayo loo diri jiray suudaan meeheed meelahaas iyo loo diri jiray oo in lasoo heshiisiiyaa mukhtaar robo wuxuu u muuqday weligiis yaa ninka mowqif duwan oo ka ra'yi furan shabaabka kale waayo waxaad garan kartaa xataa gobollada asaga uu maamulayay markii ay shabaabka ahaa xataa gobolladuu maamulayay hay-adaha caalamiga oo ka shaqaynaya meesha shabaabka kale gobollada ay joogaan aanay ciddan ka shaqayn karin isaga gobol kuu joogo waad ogtahay waajidii oo kale kulli waaba xarun dhan oo hay-adaha samafalka oo u n ka cid kasta a cid walba ay tagto isagu marka waxaad arkaysaa inuu ka furfuran yahay kuwa kaloo dhan shabaablayda kaloo dhan oo aan ogoleynba cid islaan iyo cid gaala iyo ciday ogol yihiinba aan la arag ya isagu waa ka fiican yahay dhinacaas waxa dadkiisa rabaan waa rabiyaa intaan ka aqaano wey xataa waxaa jiraysa marka idaacadaha b b c oo kalete qaybta afka ingiriiska oo kalete marka ay doonaan inay waraystaan ninka u tarjumi jiray anigu ahaa isaga marka mukhtaar rogow waa ninaan si fiican u aqaano muddo waa majarahaba u salaan karaa misale xilligii uu ahaa shabaabka waa majarahaba u salaan sooma dad badan bay dileen magacaasi lagu diray weliba waxa ugu sii dhibka badan waxa waaye magacii oo diintahay oo kharibnaay oo la isticmaalayay in haddana wasaaradii diinta loo sii magacaabo macnaha waxay u eg tahay in la dhahayo wixii hore u samaynayna saxay ahaayeen ayay u ekaanaysaa ay dad badan ula sawirmaysaa hase ahaatee anigu waxaan ogahay mukhtaar rogow inuu maskaxiyan ka fayow yahay shabaabka kale ka fiican yahay ka macquulsan yahay hase yeeshee ma ahayn dadka in lagula soo boodo sidaan qabo aniga ya waxaan islahaa xoogay arrimaha la dadejiyay hawshaasi oo hawshaasi ay u baahnayd xoogaa yar inaad dhalat waayo mujtamaca aada u talinaysa aada madaxweynaha u tahay waa inaad fiirisaa waa inaad waxbal wax weydiisaa marka hore xataa sahan aada samaysaa siday u arkayaan aada eegtaa ya maahe dibheshiisiinaan samaynayaa meeshaan rabaan ka bilaabayaa madaxweynehu waxaad moodaa iyo ra-iisul wasaarihiisuba in taasi aysan waxgelinin baaris ninkan waa xirna shabaab buu ahaan jiray wixii loo soo xiray siyaasaday ahaayeen ma ahayn shabaabnimo waxa loo soo xiray waa la cafiyey cafiskiibuu ku yimid asoo madaxweynenimo rabo inuu tartamo ayaa lasoo xiray oo oo farmaajo ninkii la dhahay ayaan rabin oo lafta galeen rabay saasaa loo xisir marka siyaasiyan u xirnaaye waa lasoo dayn karay wixii heshiisiin kadib la fiiri waxay u baahanayd adiga waxoogaa yaroo baaritaan in lagu sameeyo waxa ka radi ficilka ka imaan kara
okay isla midda lafteeda aan rabaa inaan wax yar aan ku darsado horta mushkiladdu maahan aniga xaggayga mukhtaar robow oo wasiir loo magacaabay maaha maxaa yeelay rag badan oo oo shabaab ka tirsanaa aad iyo aad oo yacni ama ka soo goosteen dhinaca dowladda yimid oo xilal oo la siiyey oo saameyntooda leh horaan usoo aragnay marka yacni in hadda xil loo magacaabo maahane laakiin ujeedadu waxay tahay xikmadda ku jirto warino ninkan maxaa loo keenay golihii wasiirada yani intee loo wadaa kadib yani inta uga sii socdaa transit no maarata yani ku yahay golaha wasiirada ma cidaa lagu dulminaa yani maarata su-aalo kalentooda waxaa jira maarata oo layska weydii karee anigu ma qabo in su-aal layska weydiiyey hadda nin shabaab kasoo goostay sidee maarata inta xil loogu dhiibay su-aal ma wax cusub aniga waa maarata si jireen uma waa arko.
jireen waa jireen Ha.
xilaal badan yahayaan gaar ahaan ciidamada xagga xagga Ha, taliyaashu- dhinaca ciidamada Ha.
taliyaal badan Ha.
oo shabaab ka soo goostaa jooga
qeybihii dhexe ee barnaamijka awriga wararka afar labaatanka saacraada dalsan magaalada muqdisho ayaa nisa soo gaarnay saaxiibayaal dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa mar kale maanta waxa ay ku celisay taageerada joogtada ah ay u hayso madaxbanaanida dowladda shiinaha madaxbanaanida siyaasadeed ee madaxbanaanida dhuleed iyo midda midnimo qaran ee dalkaas u leeyahay warar ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa waxaa lagu caddeeyey in dowladda federaalk ay si buuxda ula garab taagan tahay jumhuuriyadda shacbiga shiinaha si ay u difaacdo madaxbanaanideeda iyo wadajirkeeda dhuleed dowladda ayaa sidoo kale caddeysay mowqifkeeda adag ee ku aadan in la ixtiraamo siyaasadda hal abuurka ee shiinaha iyadoona u aragta inay taiwan ay tahay qayb ka mid ah dhulka shiinaha kuna baaqday in markaas la dhowro soomaaliya ayaa xiriir soo jireen ah markaa la shiinaha iyadoo iskaashi labada dal ee saaxiib- saaxiibada ah ay ku kala soocan yihiin dhinacyada siyaasadda dhaqaalaha iyo horumarinta ee faa'iidada guud iyadoo ay si dheer taabaariyeen isku xirka ee jagooyinka heer gobol iyo heer caalami ayaa lagu yiri war-saxaafeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka gabagabadii wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalk ayaa ku baaqday in loo hogaansamo qaramada midoobay iyo midooda afrika ee quseeya qaraarada ay soo saarayeen xiisada u dhexeysa shiinaha iyo mareykanka ayaa cirka iska shareertay markii shiinaha ay ka caroodeen booqashadii gudoomiya aqalka wakiilada mareykanka nancy pelonsi ay ku tagtay taiwan isagoo kalena shiinaha ayaa lootus military ka waday maranbiyoodka dalka oo markaasi weynaha dalka taiwan weli barnaamijkaad degeysanaysaan qodobo kale ayaa noo socda hordhac barnaamijkan aad kusoo maqashanahay se yeeshee markaan
fariin dadweyne
naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaquuq la mida dadkii intiisa kale sida waxbarasho taya leh shaqo ku habboon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarkaa qabaa tixgelin iyo turiisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ka horgudban caqabada ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida kucad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uusan dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cudud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya islamarkaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiim ah si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xaquuqdooda qofnimo iyo midooda muwaadinnimo waxaa hay-adaha dawladda iyo kuwa gaarka ahba la gudboon in dadkaasi la siiyo garowshiyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaabaha garla'aaneed oo u fududayn karta inay howlahooda u gutaan si hufan ogow naafanimadu ma aha itaaldaro soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday tubta nabadda soomaaliyeed soomaali biisaline iyo haay-adda caalamiga ah ee badbaadada carruurta sefte jildaren
madaxweynaha jumhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ahna taliyaha guud ee ciidamada qalabkiisa ayaa kormeer shaqo ku tegay taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed wuxuuna ku adkeeyey hirgelinta horumarinta iyo ilaalinta shuruucda dalka si ay tusaale u wanaagsan u noqdaan bulshada soomaaliyeed madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa tilmaamay in dowladdan cusub ay u hoga- hogaamiyo ay xoogga saarayso laba istaraatiijiyadood oo kale ah ama lagula dagaalamayo wax loogu yeero argixisada si loogu ciribtiro buu yidhi guud ahaanba dalkeena taasoo ay lafdhabar u yihiin ciidanka booliiska soomaaliyeed qeybaha kala duwan ee bulshada iyo dhammaanba ciidamadan qalabkiisa
may waa soomaali ay dad waliska taliyaha taliya ku-xigeenada ee dhammaan saraakiisha aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin soo dhoweynta iyo macluumaadka dheeriga ah ee aada naga siiseen ciidanka booliska soomaaliyeed maanta aada iyo aad ayaan ugu faraxsanahay ugana mahad celinaynaa waa mahadsantihiin dabcan sida taliyuhu tilmaamay waajibaadka ciidanka booliska soomaaliyeed iyo sidii muxuu ahaay lagu sharaxay bandhigiba waa waa la garanayaa wax oo macruuf oo la yaqaano waaye ku noqon mayno Eh, duruufaha la sheegayna waa dhab laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego ciidanka booliska soomaaliyeed bes u gaar maaha xaaladda dalka iyo dalku meesha uu marayo dhan ayaa sida ah cid eh, dowladnimadeena ka tirsan oo wax allaalay iyo wixii ay rabtay haystahay ma jirto rabitaankayna inaan dowlad xoogla noqono oo aan dhibaatada ka baxnana rabitaankeenu waa badan yahay awooddeena dhaqaalena weli waa yar tahay marka taasaa keenaysa in maxaanku irahdaa gaabnaan iyo maqnaanshiyo iyo wixii loo baahnaayo oon la arkaynin oon la haynin iyo inay timaado aada iyo aada ayay culus tahay ugu xunun badan tahay dad howl loo diray oo wixii ay ku shaqay lahaayeen ay ka maqan yihiin waa caqabado caqabad weyn waaye oo maxaanku irahdaa aan sahlanayn Eh, in howl lagu diro howl weliba aada iyo aada u dhib badan haddana eh, wixii ay u baahneed hawshaas in lagu qabto haddii ay tahay qalab iyo haddii ay tahay eh, dhaqaale iyo haddii ay tahay ub intaba ay dhiman yihiin ama sidii la rabay meeshii la rabay aanay gaarsiisnayn waa waa caqabad jirta waa fahmayna waana dadaalaynaa insha allahu in uu taliyo siduu sheegayay bajetka dowladda soomaaliya in uu kabargareeyo ama ku filnaado eh, amniga duruufaha aada sheegateen ciidamada qalabka sido afarta ciidan oo qalabka sidoo dhammaa sida yaa duruufo ay ka yihiin booliska sida uu sheegay muxuu ahaa jenaraal bariise iyo jenaraal axmed iyo shuruucda waa run waa qadiim laakiin ilaahay idankiis hadda xukuumadda cusub ee la dhisay si gaara ayaa ayaa loogu xil saaray ugana si uguna sii kormeeri doonaa in dalkaani dhinaca sharciyadda laga dhiso dowladnimo sideedaba waa sharci lama kala adka lama kala xoog badna lama kala micno badan la laakiin sharciga unbaa lagu kala adag yahay lagu kala xoog badan yahay booliiskuna waa hay-adda u xil saaran sharciga inay ilaaliso oo muwaadiniinta ay ku ilaaliso sharciga danahooda ilaan sharcigu wuxuu ka turjumayaa danaha dadka iyo sidii loo ilaali lahaa marka inaan muxuu ah hay-addii ilaalinaysay oo danahaas ilaalinaysayna waa waa booliiska dadka inaan lagu xadgudbin xuquuqdooda ay muwaadinimo ay leeyihiin inaan muxuu ahay lagu lagu takrifarin iyaguna aanay muxuu ahay ku takrifarin xuquuqaha kale ee jira iyo nidaamyada kale ee jiro marka labada dhinacba ilaalmadooda waa sidaas booliiska waajibaadkiisa marka waa waad garanaysaan dad waaye arag oo aada iyo aada u badanaya meesha jooga ciidanka booliska soomaaliyeed magaalada muqdisho booliiska federaalka meesha hadda ugu firfircoon yahay oo joogo magaalada muqdisho waay magaalada muqdisho shaqada taalla iyo amniga yaalla ay booliska component ama qeyb asaasi ah oo aada u muhiimsan uu ka yahay shacbigii dadka la macaamilayo oo ku dhex jiro oo ka agdhow oo la jooga booliiska waay waxaan rabnaa arrintaas in loo dhifanaado taliyaha iyo taliyayaasha dardaarankaygu wuxuu yahay booliisku cirka noogama soo degin wiilasheeni iyo gabdhaheeni soomaaliyeed ee beledkan ama ku dhashay ama joogay ama ku dhaqmay waayo gacmo daahir ahaa wax daahiriya booliisku hadduu daahir isagu noqon waayo waxba ma samayn karo booliiska waxaa la rabaa inuu daahir noqdo haddii uu daahir noqon waayo waxba ma daahiri karo eexda laaluushka balaayada waxa haddee fulay xantiisa ma moogaan liiriya booliisku xantiisa ma booga saraakiisha askari dulman gar laga gar daran yahay ay u dheer tahayna inuu baahan yahay oo wixii ku filan una haysan digtoona u dib jeeso waraa waxaad sheegaysa wax kama jiraan haddii la yidhaah wuu jeysanayaa laakiin shaqaday ka go-an tahay shaqaday ka go-an tahay askarta saraakiisha hogaamiyayaalaad tihiin askari caadigaa maahidin sarkaal hogaamiya waa maxay waa nin koox dada intay la ekaadaanba ama sidii china oo kale hal bilyan iyo bar ha ahaadeen ama muxuu ahaayey unug booliiska soomaaliyeed ka tirsan ama taliyo saldhig booliis ha ahaado hogaamiyaa tahay leanna dadaad hogaamis dadaad dadaad amarkaaga daraaddiis a ku wanaagsanaanayo ama ku xumaanayo amar adigu aada bixisay ayaa qofna ku noolaanaya qofna ku dhimanaya ama dhibaato u gelaya ayaa qof cadaalad ku helaya qofna cadaalad darro ku tirsanaya inaa marka aan dadka la macmo koo mabdaa ugu weyn ee sociology yani cilmiga bulshada ugu weyn waa maxay cilaaqaad waa relationship qofka adiga iyo asiga cilaaqaadkiina hadduu xumaado wax dambe oo idii hagaagi kara ma jiraan wax dambe si kasta u amar si kasta awood u lahaw laakiin wax idii hagaagaya ma jiraan inuu kaa xeeladaysto yaan lagu xirin yaan lagu ganaaxin yaan maxaa darajada maxaa lagaa qaadan yaan bromotionka soo socdo dalcadda soo socta yaan lagaa reebin wax badan inuu is yiraa waa laga yaabaa waxaad haysato facilityka aad haysato yaan taliyo hadduu kula dirira yaan lagaa qaadan baabuurka lagaa dhigin kista shidaalka lagaa goynin ama waxaas inuu yeelo waa laga yaabaa bini aadamka sidiisaba cabsi kuma shaqeeyo cabsi ku shaqaynta bini aadamka waa temporary inta cabsidu jirta waa afar labaatanka saacna ma dul taagin waa diri leh dadkaa u diri leh shaniga ugu horreeya hadda in baryahan laga imaanayo laakiin in laga yimaadahay ay booliiska ay mas-uulkiin waxay tahay wiilka ama gabadha booliiska ee jidka taagan hooyada soomaalida ee dheelmanaysa suuqa bakaaraa u socoto markay u jeedo inay xaggiisa soo aaday ay bal intaa askari booliis taagan yahay bal xaggaan mar ay istiraado iyo in balaayaa taagan yay ku qabsanin inta tira ay inta u carartay ka sii cararto labada arrimooda idiin taab booliiska soomaaliyed wuxuu ku faani jiray hadda inuu joogay in kale ma ogiya nin oo traffic ahaa jiro oo artinka qalbigaa la dhihi jira ma dhintay allahu naxariisto dabka iyo guriga shaqaalaha inta dabka weliba caam oo ku hayo booliiska waxay ku faali jireen asagoo islaam waayeel ah garabka ka hayo jidka gudbasiinayo yaa inta lasoo sawiraa booliiska soomaaliya weligood ay ku faali jireen asagoo garabka ka hayo islaanta jidka gudbasiinayo yaa sawir laga qaaday sawirkaasaa booliiska meel kasta marka ay shaqadooda ay kusoo bandhigi jireen esensiga booliisku waa intaas qof dhibaataysan un cabsi amniya hayso tuugaa dhacay waa la qashqashaaday cawada saqda dhexee gabadhaana ay fooratay cawada saqda dhexaa shil meel ka dhacayaase qof muxuu ahay dhibaatooda dhiig baxaa inta la rabo oo dhan waa intaas u taagan yahay muxuu ahay askariga muxuu ahay booliiska ah intaas waxaa kuu dheer waxaa la yiri mahmaadi maxay ahayd horaa hawl qaba habaarna u dheer habaarna u dheer xoolaha marka la shubayo qofka hora oo kala celiyo kala reebo afarba mar shanba mar soo daaya si darku uu u deeqo yaa horta hawl qaba dhibou qabaayo neef oo manuu biyo u jeedo celinaya maanta dhan hortaagan yahay maanta o dhan yacla ku haya booliisku sidaas waaye howlna waa qabaa habaarna waa uleeyahay. booliiskii waa ala leeyahay mid booliis nacayb iyo sharci nacayb qabana booliiska waa nacaya mid maalin un askari booliis uu xumeeyana booliiska waa nacaya askariga soomaaliga ee booliiska soomaaliyeed ah nin la jecel yahay inuu noqdaa la rabaa da-diina ee meesha fadhida xijaar markuu leekahay darajada haysta inuu haysta u malayn maayo marka maanta fursadaad haysataan meel bannaan oo aan dad badani uuna joogin oo aad ku bulaali kartaan yaad joogtaan dhaqankiina halas dad waxa aan sheegahayo dhan dadka ay ka suurowdo adiga waay ninka xafiiska fadhiya ee sarkaalka ee hogaanka jooga ee taliska joogaay dadka lama macaamiluhaayo adigoo hawshaada kala fududeeyo laakiin dadka dadka hortegaayo adinka waay taliyaasha saldhigyada waay iyo dee kooxaha khaaska markii loo baahdo laakiin qof markay dhibaata gaarto meeshuu soo aadayo waxawaaye saldhigga waayo oo soo report garaynayo meeshaas waaye meesha la raba in lagu xiro waxaan rabaa taliyaha sida loo sheegay soomaaliya iyo adduunyadaba soomaaliyada shala ma aha dhibaatooyinku shala waa yaraayeen dembiyadu waa yaraayeen dadku niyadooda waa sameen oo qof dembila iyo qof dembi laga gala unbaa la ahaanaya amni darrana ma jirin hadda maanta nin kula nin iska socdo ul wato hadduu u bato ama toori wato ama waran yaa shalay booliisku ay la dagaalamaya ayagoo booliisku qoraysito marka booliisku waa sidaas sida taliyuu sheegay de waxna waa crimes ama dembiyo nolol maalmeedka la socdo mujtamac kastoo isku yimaado meel isugu yimaadaba ka dhexdhaca waxna waa wax gaar ah oo marka crimeskaasi maanta o dhan un waad la diriraysaa qof qof dharbaaxay iyo qof qof dilay iyo mid mid kale dayn u haystay iyo mid maxaan ku irahda baabuur baabuur kale ku dhacay iyo ilaa yowmiddiin waa waa wax hadda oo ha lasoo afjaray ha dhammaadaane mar dambe yaan la arkin la leeyahay maaha laakiin waxaan haysto kuwa caqabado ah oo aan xal kale lahayn daaweyn kale aan lahayn in la jaro oo la baabi'iyo oo la waayo ma ogiye aan meel kaleo ka sokayso aan ugu celin waa arrinta argagixisada argagixisada dhibaatadeeda in la tirtiro waayo waa la tacaalinay waa soo yaraynay sanadkii hore dembigii dhaca sanadkaana ka yar kan waxaasoo dhan waa wax fiican laakiin de wax oo naxalinaya maaha muraadka ciidamada qalabka sida ee waajibka ay leeyihiin marka ay timaado argagixisada waa baabi'inta argagixisada waxaan soo jeedinayaa mujtamaceenna inaan darisno qaybihiisa dad u gaara qayb walba inaa inaan inay inay booliisku ay ka dhex shaqeeyaan waxaa ka mid a haweenka haweenku macquul maaha inay nin inta soo hor fadhiisato dhib kasto ay qabto ay shu-uunteeda gaarka u sheegto shu-uun gaarayna leeyihin dhibaato gaaray qabaan taargeday u yihiin dad dadka xunxun oo maxaanku yidhahdaye ragga xun ay dhamay taarged u yihiin haween ahaana loo taargedgelaa tabartaa lagu ciilaa oo waa waa la dilaa waa la ciqaabaa waa la waxeeyaa dhibaataa la marsiya waa la abuse gareeya inay inta timaado sidii loo abuse gareeyey ama loogu xadgudbay nin inta hor timaado ay u sheegto ay bitafaasiil ugu sheegto macquul maaha wax unbaa meelay gaaray aanay sheegi karin oo inay aamusto ay ku qasban tahay ama inay waxaas sheegi karin ama ha oyso ilin ha ku muujiso ama muxuu ahay si un meelay soo gaari gabar kale laakiin markay u sheegayso oo ay ka dhagaysanayso oo haddii ay oyso la oynayso oo la caatifoonaysah gabadhaasi wax walba wax kastoo lagu sameeya waa sheegay waxaan rabaa gabdhaha booliska soomaaliyed in lagu soo badiyo waa kow askar iyo saraakiilba iyo saraakiil xigeenba saldhigyadana in gabdha lagu xoojiyo oo ay joogaan inay qoray inta qaataan saldhigga shaqada uu soo qabana qabto ma aha laakiin cabashada haweenka inay ka jawaabi karaan meel la geli karaan la fadhiisan karaan keligood qolka inta xirtaan waraysan karaan qayb kalaa jirta ayadana oo u baahan in oo ayadana taxadir gaara la siiyo waxa waaye caruurta waay caruurtana waxay u baahan yihiin booliiska khaasa marka markaa gabdhaha marka la yihahdo haweenka la yihahdo tababaro u gaara iyo shu-uuntaas waxay ay ku qaba lahaayeen iyo howlahoodii iyo wax gaaroo badanoo yaa yaa jira on common barashada caadiga aan ahayn iyo tababarada caadiga iyo takhasusaadka farsamada caadiga aan u gaar ah sidee loola macaamilaa gabar victim ah waa case gooni ah sidoo kale caruurta caruurta dalkan aada uma ogin laakiin dhibaato xoog laha saaran caruurtuna de waa biri dadkii dadkaan meesha fafadhi noqo lahay waay oo ku jiro madaxweynaha dadkii biri noqo lahay waay marka dad dhibaataysan oo psychological muxuu ahaaye defections qabo lasoo abuse gareeyey lasoo garaacay lasoo hadaday lasoo waxeeyey muxuu ahaay dhibaato lagu sameeyey inay biri noo soo koraan ay noo yimaadeen ay yimaadaan wax macnaa iyo xigmada ku jirta ma laha sidoo kale in loo sameeyo dad khaas oo takhasusaad khaas iyo tababaro khaasa loo sameeyo caruurta iyadana waa talo oon rabo inaan ku daro recommendationskii hadaata muxuu ahaay lasoo lasoo bandhigayay ilaahay idankiis dhibaatadana waa ka baxaynaa laakiin dhibaatada dalka iyo guud ahaan haysatahay lagama bixi karo inta shabaab uu nala joogo ma ka hadli karno dib u dhis iyo maxaanku irahda dekada iyo airbooro iyo adduunyo qurqurxun kama hadli karno sideed iyo labaatan kilomitr balcad aha wadadii la gaarsiinaya soddon kilomitr afgoya ogti weli waa meel dhexay qabyo ku tahay ma dhamaystirna inta qofoo ku dhimatayna waa garanaysaa oo ajnabi ajaanib badan ay ku jirto maxaan marka ka hadalnaa jidka xamar ka baxa ee laawicadda taga see loo suubiyaa maan ka hadalnaa kan inta ka baxa ee maxaanku irahdahay mandheero taga see ma ma ka hadli karno waxaas dekad iyo aarboor cusub iyo adduunyo cusub iyo aan gaarno waageeda tan aan meel isa saar fallaarta salka ku tiila aan iska gooyno aan fadhiisana haddii aan la yiraahdo aada iyo aada umahadsantihiin guul iyo khayr adiin rajeyn
waxaad degeysanaysaan barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka saacdaad ee dalsan ee magaalada muqdisho kheyrtan dhegeystahay markaan haddii aan eegno beesha uu kasoo jeedo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed naftagelin ayaa sheegay inay aada u suluugsan yihiin qaabka loo dhisay golaha wasiirada cusub ee wasaare xamse cabdi barre oo maalinta beritaa la filayo in horgeeyo baarlamaanka federaalka ee somaaliya si codka kalsoonida ay ugu qaadaan xildhibaano u badan koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa markiiba golaha wasiirada la magacaabay dhaliilo kala duwan usoo jeeday ra-iisul wasaare xamse cabdi barre hanaanka oo usoo dhisay gullihiisa wasiirada waxaana inta ugu badan mudanayaasha markaas dhaliilisha iyo markaa cabshada ka keenay dhinaca kalena beesha wasaaraha madaxweynaha uu kasoo jeedo oo kulan oo ku yeeshay maanta magaalada muqdisho ayaa markaa waxa ay sheegeen inay yihiin qaabka loo dhisay golaha wasiirada qaab ah markaasi aan si waafaqsaneen sidii lagu heshiiyey islamarkaana beelaha markaa koonfur galbeed kasoo jeedaan lagu dulminayo sida ay hadalku dhigeen si gaar ah beesha madaxweynaha uu kasoo jeedo oo kuwaan qaar ka mid ah odayaasha warbaahinta lahadlay iyo xildhibaanada kasoo jeeda koonfur galbeed oo markaa dhankooda qaybka kulanka maanta ay beesha yeesheen
may waa soomaali four point five ay dad wal iska darsadiyo maayana dad lilaya dadna dad liima ah maynawna qoomiid yarto ana qoomiyad qoomiyada diirgamir film haddii inka untun wiinta maayna ninka untun yarayna ana haddana maamul goboleed kasta oo four point five wal laka qaybsadi awoodiyo saami jawalsi haddii puntland saami shellasi ra-iisul wasaare lahayd galmudug madaxweyne federaalka hawiy ahaan aan leyin in aragnay faquuq beelo digil merfle lanka talagaliyo wasiiraha digil merfle lasi saluugsagna mayka saluugsagna soomaaliya four point five walka qaybsati oo wasiire aada ah ini beelo shalqaadanga lahayan maayin ini beel anaka mayka wayne haddii ena beesha haryan wayan aragaane in la ningafi oo lana araga waaye iyagan aragaana laakiin arrintaas ku dhiidhiyaana waana ismuujiyaana sharaf iyo wanaag iyo walki doonaana xaqa una lena imbaahagna haddii una waayno kollayba niman raga inaa sidii una walweelo doonana ka sheegaan midda kale walaalayaal soo dhowaada madaxweynaha ra-iisul wasaaraha ma- ra-iisul baarlamaanka dhammaan maa in sheegaane in arrintan waa lagu qabado si deg deg ah weliba in waa lagu dowladdii uuna do-aadiya diyaar un un lahaynay afkaanaka jarti ee dowlad dhisano dalka idiinti idadka dhisaasa unu sugaani Eh, haddii unu xubantii unu kulahaynibba nunoo sentry bartire buugga makayaala ka dhiidi madaxweyne wal unu ogolaadana ma ee adi iyo xukuumadda haddii una reer midoowa ena may unbaaxangnaa xibantii dowladdii soomaaliya laka dhisa unu kulahayni xildhibaani laha dhisi beel welba four bonty five xildhibaane laha ka dhisi xildhibaane qabiil welba lamba qabiilgiya ha dhisi ma dowlama ha dhisi dowladtii dhisaasay laku sugaayey hoos iyo la sugaayey una hirgalna una fadaanay haye dowladda xubintaasa kinka jarta una raani hata xukuumadda wala dhistiyo wala xukuumadda dhisti haddii unuba walba una kuwaynay una kuwayni hooskuna hirsadaana ma i do-aadana noo helawna ma i dadaara aan argaana doogaas waxaa meesha ka muuqata qaab quursi u eg oo layidhi koonfur galbeed guud ahaan wixii degaayabaa in la quursaday oo la siiyey wax iska maxaanku rahdaa aada u liito wasiire wada sii ah in markii horeba lagu taxay mar labaad digli mirflaha wasiirada la siiyey ay ahaayeen wasiiro runtii aada u liito oo tacbaana oo wada sii ah haddii laga reebo wasaarad gaashaandhigga oo idan naftirkeeda aan ognahay madaxweynaha inuu yahay taliyaha ciidamada qalabka sida ee, me- go- ee, taliyaha militarigana uu yahay ee, mataqaanaa ninay ilma adeer yihiin ama qaraabo yihiin marka haddii madaxweynihii iyo taliyihii oo qaraabo ah wasiirkii gaashaandhaggana annagana loogu daray meeshaasi waxaa waaye labadaas nin dhexdooda ayuu kaabahaasi ka shaqayn doonaa annaga waxaan u aragnaa marka in guud ahaana digli miraflo waxa la siiyey aysan u qalmin koonfur galbeedna la beegsaday reer xariinna si gaareh loo beegsaday markii aan u tagnay eh, madaxdii arrimahaasi eh, kala qeybinaysay waxay nagu yidhaahdeen idinka madaxweynea qabtiin arrintaas haddii ummadda oo dhan ay u siman tahay waxba kama qabeen laakiin madaxweynayaasha dowlad goboleedyada qaarkood ilma adeeradooda labalaba wasiiray heleen familkooda qaaraa ra-iisul wasaare helay kuwii ugu dhadhowaa annagana waxaana la yidhi waxaad ku leedihiin xukuumadda male waxaanu rabnay in wax laga barto oo maaragtay ummadda loo xaqsoonaanu rabnay taasna waxa waaye m- ee, ma dhicin waxaanu ka xunnahay qaabka loo qaybiyey xukuumadda loo qaybiyey oo dadka maaragtay lagu sameeyey maaragtay qaarna sadbursi oo maaragtay xaquuqdoodii maaragtay lagu lagu xadgudbay qaarna maaragtay wax allaala waxay rabaan loo suubiyey taas markaanu aragnay waa rumaysan weyne aad iyo aadna waa uga xunna waa ka xumaanay waxa weeye ummaddu waa power sharing waxa weeye meeshaan waa awood qaybsi waxaa la rabaa qof walba in la siiyo xaquuqdiisa marka waxaanu aragnaa madaxweynaha iyo maxay ahayto een, gu- ee, guddoomiyaha baarlamaanka iyo ee, ra-iisul wasaaraha ummadda soomaaliyeed inayna sidii la rabin la rabay wax u qaybinin oo ummadda qaar lagu tacadiyey taas oo maaragtay aan markaan fiiriyo marka qaabka wax loo xukuumadda loo dhisay ee beelaha soomaaliyeed qaar ka mid ah wax walba waa la siiyey wax walbaa la isu saaray een, xubin walba ayaga maaragtay hey ku fiican tahay hebel bay ku fiican tahay tana hebel bay ku fiican tahay in la dhaho dadka ka soo jeeda koonfur galbeedna amase maaragtay ee, lagu xadgudbo oo xaquuqdoodii een, la qariyo amase xaquuqdoodii dad kale loogu daro taas fili aanu nimayn marna ma filaynin kamana filaynin madaxweynaha
habiyii gabagabada barnaamijka ayaa neysasoo garan saaxiibaal ergeyga madaxweynaha soomaaliya u qaabilsan arrimaha abaaraha cabdiraxmaan cabdishakuur rasme ayaa kormeeray maanta kamaamka barkacyaasha ee magaalada cadaado halkaas oo kusoo arkay xaalado aada u liita oo dadka barkacyaasha ah ay wajahayaan caluusha dalka ka jirta ayaana si aada loogu deerinaya dalalka caalamka ayuu markaa ka codsaday ergeyga in markaa ay dadka soomaaliyeed ay abaaruhu ay sameeyeen ay markaa gurmad ay helaan waa kan cabdiraxmaan caashukuur iyo markaa qaar ka tirsan dadkii kaamarka barkacyaasha ku jiray ee abaaruhu ay saameeyeen markaa u dhowda dalabaad ka dalbaday dowladda federaalk ee soomaaliya
sahala hooshkaas ku nool ka soo qaxay magaalada baxda colaad iyo abaar isugu darsantay dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyo dadka meesha caalamka ee soomaaliya hawsankeeda ku codsanaynaa oo aan halkaan ku nimitaan dadka xaaladooda ogaanay gargaar ku raadino xaakuleed ku raadino oo u jeedaan dadkeena soomaaliya ee kenya xaalkeeda oo aday sigaasan jira ka soo qaxay colaad iyo abaar isku darsan baxdo teendhadaas dhex jiifa indhaha la kaalmadiiba u baahan yahay inaad ogaatiin meel kasta oo joogtid inta ay muuqdeen waa intaas waa mahadsantihiin meelaha ay ugu daran tahay ayaan siday u muuqata meeshaan ay ka mid tahay sababtoo ah dadka abaaraha waxa uu dheer waa colaad Eh, waxaa kaloo jira ka warqab la'aan deegaanadan oo inaan aad looga warqabin oo usoo jeedin eh, indhaha eh, dadka wax taakuleeya saas daraaddeed ayaa ugu baaqaya dhammaan hay-adaha u n ka qaybahooda kala duwan culayska iyo dhibaatada iyo xajmiga aan ku aragnay halkan oo ay colaad u dheer tahay dadkii oo dadkii argixisada ka soo qaxay oo ay dhibaateeyaan oo weli ay daba joogaan oo aargudasho ay daba joogaan in si deg dega loo caawiyo oo la soo gaaro oo ay ka mid noqoto meelaha la siinayo Eh, mudnaanta waxqabadka ayaan aan aan u jeedinayaa hay-adaha eh, united nationka iyo international n g o-ga iyo kuwa localka intaba in mudnaan la siiyo deegaankan asaga soomaaliya meel kasta abaartu ka dhacday sidaa la socotaan duruufo kala duwan eh, colaad iyo abaar iyo iskugu darsamay dadkii iyo sicirkiioo bararay iyo dhibaatada aragteen gaar ahaan waxaan u baaqayaa dadka soomaaliya inta waxhaysata oo dalka gudihiisa joogta iyo dadka diyaasbaraha ee ka soo jeeda deegaanadan gaar ahaan iyo deegaanada kaleba inay dadkooda caawiyaan
gudahaana barnaamijka wareegga caawa halkaasi uu kaegahay saaxiib yaal cabdinaasir maxamed maxmuud ahna barnaamijka idinla socodsiinaya soona saaray cabdiaab cabduqaadir xasan ayaa farsameynaya barnaamijka kiisa intaa ku kulmi doona sidaasi nabadgelyo